dowladda soomaaliya ayaa soo jeedisay in ciidamo ka socda dowladda dhexe la geeyo magaalada gaalkacyo si looga hortago xiisadaha iyo dagaalada ka dhacaya magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayar maareye oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in taliyayaasha ciidamada qalabka sida la farayo inay ciidamo ka tirsan xoogga dalka la geeyo magaalada gaalkacyo wasiir maareeye oo ku hadlaya afka xukuumadda soomaaliya ayaa wuxuu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ugu baaqayso waxgaradka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa daadinta dhiigga ummadda waxaa la farayaa ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed waxay faraysaa anoo ku hadlaya magaca ra-iisul wasaaraha inay geeyaan magaalada gaalkacyo wixii ciidan ah ay u heli karaan ee awood u leh inuu kala dhex galo damiyo colaada ka jirta magaalada gaalkacyo iyo agaarkeeda sidoo kale dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa waxgaradka soomaaliyeed sida salaadiinta culimaa udiinka mas-uuliyiinta xilkay doonaan iyo mas-uuliyadday doonaan ha hayeen maanta soomaaliya ama meel ka mid ihi in dadka soomaaliyeed dhiigooda laysku daa waa dembi inay kala dhex galaan dadka walaalaha qof kasta oo xasaradaas ku dara ereyo sii hurin kara colaad dowladda soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ku jiraan ururada xuquuqda biniaadanka u dooda way noodgaraynayaan waana lala xisaabtamaya dagaalada magaalada gaalkacyo ayaa sababay in dad badan ay isaga barakacaan waxaana dagaalkii dhacay jimcihii lasoo dhaafay uu geystay dhimasho iyo dhaabac iyo khasaaro hantiyadeed oo intaasi kasii badan